is VOA 1, the hits.
halkan waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad saddex-iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saakii caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan taliska booliska soomaaliya oo soo saaray amar uu ku mamnuucayo isticmaalka bacaha ay dadka ku adeegtaan iyo rasaasta loo rido dabaaldegyada iyo farxadaha oo waxyeello soo gaarsiisa dadka wixii ka dambeeya subaxa axadda ciidanka waxay tallaabo sharciga ka qaadi doonaan suuq walba oo lagu arko inuu isticmaalayo bac qof kasta ee rasaas nool rida asagoo kushiga inuu dabaaldegay haddii cirifka cirif wax ka dhaca ama ruux muwaadin soomaali uu wax ku noqdo mas-uuliyaddiisa asagaa qaadaya
waxaa kalood maqli doontaan dadaallo biyo loogu raadinayo kumanaan barakacayaal ah oo dhibaato ku qabay helista biyo ay cabaan oo ka bilowday deegaano ku yaalla waqooyiga magaalada kismaayo qodobadaas iyo sheekooyin kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ciidamadeeda ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe galgaduud iyo gobolka shabeellaha hoose ay khasaare ku gaarsiiyeen kooxda al-shabaab deegaanana ay kaga qabsadeen maxamed abuukar oo ah hafayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada oo kaashanaya dadka deegaanka ay howlgallo ka dhan al-shabaab ka fuliyeen deegaano ka teedsan janaale iyo awdheegle halkaasoo ay kula wareegeen deegaanka daarasalaam oo kooxda al-shabaab ay horey gacanta ugu hayeen sida ay qortay warbaahinta dowladda soomaaliya ee soona howlgallo kale oo milatariga ay ka fuliyeen gobolada shabeellaha dhexe iyo galguduud ayay sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga sheegtay in lagu dilay horjoogadaal ka tirsan kooxda al-shabaab iyo maleeshiyadii ay iska horimaadka ciidamada halkaasi kula galeen v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto sheegashadaasi dowladda soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii laba kun labaiy labaatankii waday howlgallo xoogan iyo ololo dagaal oo ay la gashay kooxda al-shabaab iyadoo kaashanaysa dadka deegaanka iyo maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxayna aagagaasi kaga qabsatay deegaano ballaaran saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo ay milatariga israel ka geysteen sabtidii marinka khaza lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo labaatan falastiiniyiin ah xilli ciidamada israel ay ku sii siqayaan gunta xerada qaxootiga jabaaliya iyo hareeraheeda oo maalmihii lasoo dhaafay ay howlgallo ka wadeen hay-adaha caafimaadka ayaa sheegaya in kumanaan qof ay ku go-doonsan yihiin jabaaliya islamarkaana ay jirto cabsi ah in marka ciidamada israel ay halkaasi ka baxayaan ay jiri karaan khasaare lixaad leh oo soo gaara rayidka sagaal iyo toban qof ayaa lagu dilay habeenkii sabtida gelinkii dambe ee shalayna toban kale ayaa lagu dilay laba duqeyn oo ay ciidanka cirka israel ku bartilmaameedsadeen xerooyinka jabaaliya iyo nusayraad ee bartamaha khaza tirada dhimashada ayaana laga cabsi qabaa inay kororto milatariga israel ayaa sabtidii shalay soo saaray amaro kale oo ay dadka ku nool labada xaafad ee ku yaala dhinaca waqooyiga khaza ku amreen inay ka baxaan aaggaasi iyaga oo u sheegay in ay xaafadahaasi ay hadda yihiin aag dagaal sanad kadib dagaalka ka socda khaza ayaa lagu dilay in ka badan afartan kun oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur kim yo jong oo ah gabadha la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sabtidii uga digtay kuuriyada koofureed masiibo aad u xun haddii hawada pyongyang lagu arko diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee koonfurta oo dul heehaabaya gabadhan oo lagu yeero gabadha ugu awooda badan waqooyiga kuuriya ayaa sidoo kale dhaleecaysay milatariga kuuriyada koofureed gaar ahaan jawaabta ay ka bixiyeen sheegashada kuuriyada waqooyi ee ah in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee kuuriyada koofureed ay soo galeen hawada magaalada caasimadda ah sida ay baahisay warbaahinta dowladda ee k c n a wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa bayaan ay soo saartay jimcihii ku sheegtay in ciidamada kuuriyada waqooyi ay diyaarin doonaan dhammaan wax walba oo ay weerar ku geli karaan si ay u burburiyaan dhinaca koofureed ee xuduudda iyo milatariga kuuriyada koofureed waxay kaloo sheegeen intaasi ay samayn doonaan digniin la-aan haddii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee kuuriyada koofureed mar kale lagu arko dalkooda wasiirka difaaca ee kuuriyada koofureed ayaa markii hore beeniyey eedeynta balse ciidamada kuuriyada koofureed ayaa markii dambe hagaajiyey jawaabtooda iyaga oo sheegay inaysan xaqiijin karin sheegashada kuuriyada waqooyi inay run tahay dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay taliska booliska soomaaliya ayaa amar uu soo saaray ku sheegay in laga bilaabo axadda maanta ah la mamnuucay isticmaalka bacda ay dadka ku adeegtaan ciddii aan u hoggaansamin amarkaasna tallaabo sharci ah laga qaadi doono sidoo kale taliska booliska ayaa faahfaahin ka bixiyey dad ay u soo qabqabteen inay jebiyeen amar lagu mamnuucay in rasaas cirka loo rido si loogu dabaaldego amarkan lagu joojinayo bacda ayay dowladda soomaaliya dhowaan soo saartay kadib daraasaad ay samaysay wasaaradda deegaanka laakiin iibka bacda ayaa weli halkiisa ka sii socday afhayeenka taliska booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa mar kale ku dhawaaqay in wixii axadda maanta ah ka dambeeya aan bacda la isticmaali karin isagoo tilmaamay inay horseedayso waxyeelo soo gaarta deegaanka iyo dhirta afhayeenka ayaa u digay ganacsatada iyo dadka isticmaala bacda haddii ay jebiyaan amarkaasi inay ka qaadayaan tallaabo sharci ah oo halis gelin karta ganacsigooda waxaan ka xunnahay in ganacsatada waaweyn ee suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho weliba kuwooda horumarsan ay weli ka dhega adeegayaan ama awaamiirta wasaaradda iyo taliska ciidanka booliiska soomaalida ay soo saareen oo ah waxyaabaha deegaanka iyo dadka aan faa'iidada u lahayn in la mamnuucay aana la isticmaali karin oo ay koow ka tahay bacda wixii ka dambeeya subaxa axadda oo beri ah ciidanka waxay tallaabo sharciga ka qaadi doonaan suuq walba oo lagu arko inuu isticmaalayo bac waxaan oga digaynaa suuqyada waaweyn ee caanka ah inay ka digtoonaadaan isticmaalka bacda hadday joojin waayaan ganacsigooda hakadgeli doona awaamiira la duldhigi doonaa waktigayna qaadan doontaa yousan wakti kaaga lumin ganacsigaaga lumin sidaa darteed u hoggaansan awaamiirta ka soo baxda dowladda bac waa mamnuuc lama isticmaali karo lamana adeegsan karo aalad ka duwanay keentay wasaaradda deegaanka oo ay soomaalida iyo ganacsatadaba xur oga dhigtay inay keensadaan taasoo ah in la isticmaalo aaladaha bacyaha ka roon oo nacfiga u leh bulshada bacdu waxay dhibaysaa dadka iyo deegaanka waxay baabi'inaysaa dhirta ganacsatada soomaaliyeed intii loo dhimri kara la wacyigeli kara waa la wacyigeli wixii hadda ka dambeeya waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah walaal ganacsigaaga yuusan hakad u gelin sidaa darteed ka digtoonaaw isticmaalka bacdu waa mamnuuc mana lagaa aqbali doono mana lagaasii aqbalaa inaad tiraahdo inta ii taallaan waxaan ku bixinaa si aan u dhibaateeya muwaadinkaygi ayaan kasii gadanaa cid laga yeelayaa ma jirto bac mamnuuc waaye wixii hadda ka dambeeya ciddii lagu arkan ciidanka ganaxna wou ku dhacayaa ganacsigana waa la xirayaa tallaabo sharci aan laga qaadi doonaa dhinaca kale afhayeenka booliska cabdifataax ayaa faahfaahin ka bixiyey dad ay u soo qabqabteen inay cirka u rideen rasaas xoog leh si ay ugu dabaaldegaan maalinta calanka kuwaasoo uu sheegay inay jebiyeen amar lagu mamnuucay in dabridis la sameeyo si loo dabaaldego wuxuu sheegay in rasaasta la rida ay dhibaato soo gaarsiin karto dadka wixii khasaare ah ee ka dhashay xabadihii xalina ay kula xisaabtamayaan dadkii riday ee ay u soo qabteen iyo kuwo uu sheegay inay hadda ku daba jiraan
xalay qolo gaar ah oo dabaaldegaysa waxay isticmaashay rasaas bilaa caqli ah sidaa darteed dadna waa loo soo qabqabtay ciid walba ee ku sugan magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalkaba dabaaldeg ayadoo lagu sheegaya rasaas nool lama ridi karo ciddii ridana waxay qaadi doontaa mas-uuliyadda wixii ka dhasha sida hadda kuwii xiranba ay u qaadi doonaan wixii mas-uuliyadda xali ka dhashay wixii ay sameeyeen waa la dabaaldegi karaa cid walba noocay rabtay u dabaaldegi karta laakiin waxaa dheeri ah oo aan wax aan la aqbali karin ah rasaas nool in la rido ayadoo lagu sheegaya in la dabaaldegayo qof kasta ee rasaas nool rida asagoo ku sheegaya inuu dabaaldegayo haddii cirifka cirif wax ka dhacaan ama ruux muwaadin soomaaliyed uu wax ku noqdo mas-uuliyaddiisa asagaa qaadaya asagaana kula xisaabtamayna kuwa xeran ee aan xalay qabanay iyo kuwa hadda aan ku raad joognana waxay qaadi doonaan wixii mas-uuliyada xalay ka dhashay xabad ama dhaawac ama dhimasho wixii magaalada muqdisho ka dhacay waxaan uga digaynaa bulshada soomaaliyeed rasaas nool dabaaldeg ma noqoto qofaa ku dhimanayo waa soo aragnay waan ku soo jirnay muddo dabaaldeg wax walbaa kuu furan inaad damaashaado inaad heesto inaad dhiishaa kuu furan wax walbo cirka loo tuura waa ogtiin graafiga ay kusoo laabanaysa sidaa darteed muwaadin kasta waxaan ku wargelinaynaa dabaaldeg laakiin rasaas nool waa mamnuuc kowda luuliya waa la hirgeliyey ciid walba oo aad dabaaldegaysana waxaa uga digaynaa inaanan laguma marsiyood karin waxaan u dabaaldegaya calan sidaasaa rasaas u riday
dabaaldegyada maalmaha xorriyadda ciidanka calanka guulaha doorashooyinka iyo aroosyada ayaa gudaha soomaaliya badankood lagu muujiyaa rasaas xoog leh oo cirka loo rido taasoo mararka qaar ay dad waxyeello ka soo gaarto halka qaar kalena ay ka argagaxaan dhawaqa xabadaha dhacaya ogaanla-aantooda darteed lama ogaa sida dowladda soomaaliya ay ku suuragelin karto inay ku joojiso habdhaqankaasi qoryo isugufaanka ah oo muddo dheer ka soo jiray dalka deegaanada waqooyiga ka xiga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo ay ku barakaceen kumanaan beeraley iyo xoolo dhaqato ah ayaa waayadii dambe halkaasi ku wajahayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin helista biyo nadiif ah oo ay cabaan baaqiyo isdabajoog ah oo ay in muddo ah dirayeen ayaa ugu dambeyntii deegaanadaasi hadda waxaa ka bilowday dhaqaaqayo biyogelin ah oo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhowaad soddon kun oo qof oo ay markaasi barakacayaal ah kana bixi doono caqabadaha ka haysta helista biyaha faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad mashruucan biyogelinta ahi ee loo sameynayo dadka ku dhaqan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo ee u badan dadka barakacayaasha ahi ee ku soo barakacay fatahadihii iyo sidoo kale abaarihii baasanaa ee gobolka ku dhuftay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland waxa uu sheegay in mashruucan loogu talagalay in ay biyo lagu gaarsiiyo dadka ku dhaqan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo halkaasoo dhibaato baahsan oo dhanka adeega biyaha ahi ay ka jirta deegaanadaasi waxaan maanta halkan ku dhacadhigaynaa annagoo ka wakiila madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan iyo dhammaan xukuumadda kanaalkii weynaa ee luglow eriya ee buulabartire oo loogu talagalay inay ka faa'iidaysato ugu yaraan labaatan kun soddon kun oo qoys oo soomaali ah hadday tahay beero hadday tahay xoolo hadday tahay cabbitaan hadday tahay nolol magaalo muddo badan baa kanaalkan lagu qariibay shan sannadood baan daba joognay ilaahay baa ku mahadsan inoo suurageliya maanta in shaqadiisii maanta la dhagax dhigo oo la bilaabo waxaan rajaynaynaa kuwo kale oo isaga la mida ama ka sii baaxad weyn in dalka laga hirgeliyo ujeeddadu ay dowladdu leedahay waxaa weeye webigiiyo geedaha madow inoo maraya dowladda jubbaland kuma qanacsana waxaa halkaa ka muuqda afartanka kun kontonka kun ee qoys ee maanta luglow iyo eeriyadeeda ku dayacaneed soomaaliyeed ayadoo arrintaa ka duulaysaa juhdi badan la geliyey laga bilaabo madaxweyne ilaa wasiirada ku shaqada leh in kanaalkaani uu suurogalo ilaahayna waa suurogeliyey waxaan rajaynayaa in laga axmed xuseen barake wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha jubbaland ayaa dhankiisa bogaadiyey mashruucan kaas oo uu sheegay in uu qayb ka yahay mashaariicii loogu talagalay in lagu horumariyo dadka barakacayaasha ahi iyo sidoo kale kuwa beeralayda ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo
farxad weyn bay noo tahay maanta inaan dhagaxdhigan wasaaradda beeraha kala soo qayb galno waxaan ku darayaa oo wasiiradu intii hore ay sheegeen mar raba inaan ku dardaree mashruucan wuxuu qayb ka yahay mashruuca guud ee horumarinta dalkuu qayb ka yahay mashaariic national development plan la dhaha oo dowladda federaalka ay qoondaysay oo dalka la rabo in looga saaro emergensiga waxyaalahan un la leeyahay humanitarian weeye yuu qayb ka yahay marka xalka waaruu qayb ka yahay intanadan hadda iyo ragga kale ee xukuumadda ku jira waxaan wakhti badan gelinnay in horta meel gooni ah oo dadka barakacayaasha ah loo qoondeeyo oo dhul laga siiyo wasaaraddana liidka ka ahayd howlaha guud waxaan u malaynayaa qoys kaste tarty by twenty dhul ah yaa loo qoondeeyey lix wasaaradood oon annaga qayb ka nahay yaa waxaa la yidhi howshaa fuliya wasaaradda beeraha qaybteedii waatana way waddaa ta tii howlaha guud guryahan aad arkaysaane faraha badan bay dhisaysaa master plan bay dhulka gelisay waddooyin bay jeexday biyaha maanta meeshan weli wax way ka jir jiraan laakiin waa meeshii ugu horraysay ee biyo haysata biyo weliba nadiifa oo ka macaan biyaha kismaayo waxaan u malaynayaa koob iyo labaatan ceel yaan webiga qarkiisa ka qodnay sistem dhan oo biyaha lagu nadiifiyaa webiga korkiisa yaan ka samaynay halkaa hadda hortanada waxaad ku arkaysaan haan weyn baan ka dhisaynaa oo may kuwa yayanka maaha midda ka midigaysan haan weyn oo birta dhinaca ka ah oo laba milyan iyo shan boqol oo litir oo biyo ah broblemka ugu badan hadda wuxuu ka jiraa biyihii waan haynaa weelkii lagu shubayey baa broblem ka jiray cabdiwahaab axmed ismaaciil oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska jubbaland ayaa dhankiisa ka hadlay ahamiyadda mashruucan uu leeyahay bulshada deegaanka ku nool kanaalkan waa lix kilomitir lixda kilomitir marka baaxadda uu leeyahay waad wada dareemi kartaan marka waxaan rabnaa lixdaa kilomitir kanaalkaasi uu maraayo iyo intii kale oo lasii gaarsiin karaba inaan ka faa'iidaysanno oo aynaan ka dhiganin kanaal baa la soo geliyay waxaan u malaynayaa deegaankan hadda aan joogno intaas oo biyo mareen oo kanaallo oo kala duwan ayaa hadda laga helaya oo ku jira haddana waxaad mooddaa sidii loogu talagalay ogamaynaan faa'iidaysanin waxaan rabaa marka kanaalkan wuu ka duwan yahay kuwii hore waxaan rabnaa inuu ka weynaado beer iyo labo cabitaan intaba inuu ka weynaado uu noqdo mashruuc weyn oo dadka deegaankan ku nool oo baaxadisa aad aragtaan oo intaasoo kilomitir hadda buuxa inay ka faa'iidaystaan oo ay ka baxaan bacacan xun iyo jeengadaha ay ku jiraan oo qaxootiga ah oo hay-ado wax laga sugo deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo oo ay ku soo barakaceen barakacyaashii ugu badnaa islamar ahaantaana isugu jira dad beeralay ah oo beeruhu ay ka baabi'iyeen fataadihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay sanadkii tegey iyo sidoo kale dadka ay sida weyn u saameeyeen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay ayaa haatan waxa ay jubbaland bilowday in dadka deegaanadaasi ay helaan mashaariico kala duwan oo horumarineed si dadka deegaanadaasi ay u noqdaan kuwa deegaana islamar ahaantaana ay fashaan beerahooda ayna dhaqdaan xoolahooda waxaana mashruucan uu qayb ka yahay mashaariicyada horumarineed ee ka soconaya deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhaqashada xoolaha la manaafacsado ee soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mida ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha dalka geela ayaana ka mid a xoolaha kuwooda lafdhabarka u ah qaar badan oo ka mida dadka soomaaliyeed dadka sida gaarka ah u yaqaana dhaqashada geela ayaa waxay caan ku yihiin heesaha iyo gabayada loo tiriyo geela haddaba ahmiyadda heesaha geela ayuu waryaha v o eda qadarca kulle ka waraystay suldaan cabdiraxmaan xirsi oo ku xeeldheer dhaqashada geela oo ku sugan meel u dhexaysa ama deegaanada miyiga ee u dhexeeya berbera iyo burco
dad nin qaatoo duula mooye markay odhan jireen dad nin qaatoo duula mooye wila dalebay diiqa lagu waa diiqa layskuma siiya geela geela diiqa laguma bixiyo oo hadda inta diiqada kale la siinayo nina qaalma cadcad usoo sooci maayo marka dad nin qaatoo duula mooye baalkan ciyaar laguma helaya buu kuleeyahy dad nin qaatoo duula mooye wila dalebay diiqa lagu waa niman kuu gudan hablasaa u dhalin habeenaalow siduu kuu hela macnina inana lagaa siin habeena gudan dee soo dhicin dee habeenaalow siduu kuu helay man sida sababta kugu helay dee ba hala hela baa laleeyahy cajiib markaan wuxuu mangalool iyo gelu maygaag meelu koog yahay waa malabo waa muuda wuxuu luqma liiglow balada u fiirso luqma liiglow lugba laansaariyo ku laafiyo qawlay laba qolo oo qabiiliya midba qaar saaro qushi u soco haddii reer gela reer qabiiliyana leeyahay reer qabiiliyana uu la xidid yahay dee waa inu laba gardaaq noqdaa ku raaxayso ha qawlay laba qolo oo qabiiliya midba qaar saaro qushi u soco hareer miinlow xerarniman dagaabaa lagaa herayo laga hantiye wuxuui bawda aliflow baadi mayhida bahday baa kuleh eeg bawda aliflow haa sumadiisi u sheegay sumadii hashuu tilmaamay ninkan ah.
bawda aliflow baadi mayhida bahday baa kuleh hadda eeg cajiib soo maad garan marka waxa weeye ninkani hasha markuu doo geelan marka la heesayo inuu qofku iska dhawaaqa un dee maaha maaha wuxuu doonana inuu iskaga yidhaahdo maaha wuxuu leeg mata matala hashi markay caawa halkan oo kale daabri joogto ee cirkuna uu gar loo gubay ama yucub ama magaranaysaayo qalbi taare ka ka ka ilaaco ee dee dadkii waqooyiguna aanu qaban wuxuu odhanaya hashi buu la hadlayaadoo hillaac belig yidhi oon bahdaa jirin bogga hoosiya beerka howluule waa wax buu sheegaya waxbuu sheegaya adkaysuu leeyahy adkaysa buu le ilaah baa keenaya Way.
marka wuxuu hillaac belig yidhi Ah.
oon bahdaa jirin aan baxda jirin bogga hoosiya beerka howluule war soo maad garante haystan geelu marna geelu waa maruu ceeljoog yahay waay marna waa maruu dee caadi iska yahay marka matala gacano caawa halkan jooga haddii geela la kaxeeyo haa oo dhul fog la qabadsiiyo Mm.
oo la soo celiyo dee ninkii geela yaqaanay markuu arkay inuu soo geelu soo hagaagayo soo naaxayo haddii kale haa wuu kala garanaya waa run wuxuu leeyahay magargudubkay la gudhowday la gudgadan tahay hadda eeg sigaba waxba la isweydiinaya moogta sigayaashu way wada hadlayaan haa magargudubka ay garki waddankai ay joogtay ka tagtay haa in waddan kale la geeyey magargudubkay la gudhowdayoo la gudgurantay gudhowga waxaa la yidhahdaa hasha intuu iminka neef ka baxo aan la tulina la ermaanayna dabeedna gobka casle marka waa ii casaataao De marka waa kan yidhi magargudubkay la gudhowdayo la gudgudan tahay gudbi weydaye ma galbeed bay regla gooyiya gashi ka qabta hadda eeg waa markuu geerbu sii wadaa maxaa uu sii wadaa gudbi weydaye magargudubkay la gudhowdo la gudgudan tahay cajiib
soo maad garantay marka esta geeru way fara badantay caawa iyo berri iyo saa dambe iyo saa ku maba dhammayn kareen soo maad garantay suldaan cabdiraxmaanow magacyaa geela loo bixiyaa dadka qaar weliba magacyada qaarkood ba xataa magacyo dad dhinaca ka shabaha ama ay wadaagaanba bal haddaad mid yalaba ama wax ka taabatid maxaa ka mid a magacyada geela loo bixiyo geel waxaa loo bixiyaa dadku walow kala ay duwan yahay matal deegaankan iminkaaynu joogno gela toosan baa loo bixiyaa waa hasha cadda dheer quruxda badan daruur baa loo bixiyaa waa hal dheer cada waxaa dheeg baa loo bixiyaa waa hasha cad waxaa weeye eh, waxaa loo bixiyaa magaranaysahay mudeec waa hasha aan carari aan toojada ahayn hasha joojada xarbi baa loo bixiyaa dhegaystayaal waxyaabaha aadka ii soo jita waxaa ka mid a ardaagan geela ee aan la joogo suldaan cabdiraxmaan xirsi een, dhuuxyare waxa uu ardaaga ku haystaa isgaarsiinta een, dhinaca muxuaha teknolojigan casriga ah ee tusaale ahaan wuxuu isticmaalayaa internetka for g isagoo ardaaga fadhiya ayuu waxa uu la socdaa wararka caalamka oo dhan ilaa bariga dhexe ilaa caalamka een, meel kastay ka tahay ilaa gudaha somalilan wixii ka dhacayay waraba halkaasuu kala socdaa Een, weligaa ma istiri gaarigii iyo geelii iyo isgaarsiinta muxuu ahaye technologiga internetka casriga ah oo for g ama noocii casriga ugu dambeeyaya oo xawaare sare ku socda ayaad internetka ardaa geel ku heliya gaariga iyo nolosha noocaasa marna ma ku fikiraysayeen suldaan maya maya maya makamaan fikirayninoo anu aniga kuri geel baan kusoo koray markii hore waad sideed iyo toban jirna ciidamada soomaaliya ku galay waa gartay markii dambana waxaan u tallaabay esalamtaan qabto waan ku ta- waan u tallaabay marka caqligayga iyo fikirkayga iyo maskaxdayda iyo toona kumay soo hoyen habeenna intaad forji qaadato aad wa- wax warba war walba la socon doontaa waa forji haye marka eh, waxa weeye eh, dee waa libin la gaadhi weeyaano haa iyo nimca la gaadhi weeyaano haa waxa bartooshka weeye cajiib annagoo ardaagii fadhina haa yaan dee forjiga halkan ku haysanaa soo maad garantay laakiin anagu berigaa hore aanu gelo soddonka soo qadan jirnay Ah.
soddonkaa maaluud biyo maana ku jir soo maad garan Ah.
waa nimco la gaadhay waa- Aad iyo aad.
waa- waa badhaadho la gaadhay iminka gaadhaynu soo kaxaysanay cidina joojisa maynu arag cidina gartaraysata maynu arag cidina baadha maynu arag cidina xumaysan maynu arag waxa weeye waa waa nabadgelyada iyo nibcada iyo barwaaqada iyo mugase ammaanka waddanka
kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiraxmaan xirsi oo u waramayey qadar maxamed cakulle gabagabadii idaacaddeenna ayaan kusii dhownahay dhinaca ciyaaraha haddii aan fiirinana christiano ronaldo ayaa xalay wuxuu dhaliyay goolkiisii sagaal boqol iyo lixaad kadib markii xulkiisa ay ka hortageen xulka poland saddexii gool iyo gool ayay kaga badiyeen ronaldo kasakow inuu dhaliyay goolkiisii sagaal boqol iyo lixaad sidoo kale wuxuu caaweyn ku lahaa goolkii uu dhaliyay bernardo silva christiano ronaldo oo sagaal iyo soddon jir ah ayaa weli sii caddaynaya inuu yahay gooldhaliyo weyn isagoo ka rajo qaba in xulkiisa uu kula guuleysto koobka uefa nations league oo xalay ay kulan ka tirsan kaga badiyeen poland markana kaalmihii heesaha heestaasi la riixa reerka uroon ee ku jirtay riwaayaddii rafaad iyo raaxa ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenii galabnimona nabadgelyo